bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhegeystayaal haga dhowaada warkaha miiname raadiyaha warsan qodobadaysan ka dhegi doontaan oo nimaada walibaa ku mid ahaa shir lon ku hadalaayo khilaafkan dhexeeya dowlad goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalk oo ka furmi magaalada kismaayo wasiirka arrimaha gudo hirshabeelle sheegay in dhowaan deegaanada hirshabeelle iyo ku bilaawda doonaan haflowka golo deegaanka qaraah laga qabdi dowladda deegaanka soomaalida ee etoobiya cambaarayntii xamaas lalafadaay oo iyo fashilantay maraykanka yala sheegay inuus iyo meeloonka badan ee dadka xabsaga iyo kijaranga
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
ahmiinnimo iyo hagalas u sabta jimaaniya baasa taariikhdan iyo ka eedinta todobada bilo toban lamaad ee sanada labada kun tomiyo siyeedka intaas waliba iyo hayna qodobadii warkaha miimnanka darkaronaay in diyaar garowaa yoogii oo faahfaahsana shirlan ku hadalaayo khilaafkan dhexeeya dowlad goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka ayaa ka furoomi magaalada kismaayo faahfaahinta warkun waliba nin haaye cabdulaahi axmed xusni madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud siide aadan ayaa shir guddoominaya shir lagu hadlaya xalinta khilaafka u dhexeeya dowlad goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya waxaa shirka ka qayb galay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyo labada gole ee dowlad goboleedka jubbaland inta uu socday shirka waxaa la iska waraystay halka uu ka soo bilowda khilaafka labada dhinac iyo sida loo xalin karo xubnaha aqalka sare ayaa iyaguna wada dadaallo lagu xoojinayo sidii xal loogu gaari lahaa khilaafka dowladda iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan oo furay shirka ayaa marka hore ka hadlay khilaafka u dhexeeya jubbaland iyo dowladda federaalka iyo sidii loo xalin lahaa wada shaqaynta labada dhinacna ay u wanaagsanaan lahayd
waa ognahay booqashada nuugu timaadeen iyo ujeeddada ay daaran tahay hore waxaad noogu soo dirteen khilaafka markuu dhacay dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka laisla fahmi waa habkii wada shaqaynta shirar badanna inta laga galay wax ka soo bixi waayeen halkan shir baa ka dhacay dowlad goboleedyada iskugu yimaadeen war baa laga soo saaray warkaasoo nuxurkiisu ahaa wax baan isku qabannay madaxda dalka hogaaminayso iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah kadibna waxaan u baahannahay cid saddexaad oo nala aragto wixii aan isku qabannay in la helaan u baahannahay ayay xigmaddu ahayd kadib aqalkiina sharafta leh ee na matelo go-aan baad u fadhiisateen wafdi baad noo soo dirteen wafdigi waxay noola yimaadeen dukumiinti su-aale ku qoran yihiin oo ah maxaad isku qabateen oo laisla fahmi waaya su-aalahaas oo dhammaantood ahaa su-aalihii aan u baahnayn in nala weydiiyo waa ka soo jawaabnay waa idinku soo celinnay waxaana aqbalnay inaad adinka dhexdhexaadin ka samaysaan hay-adaha dowladda oo isqabsaday halkaas ay noo joogtay kadib intaad ka marteen iyo wararkaad soo saarteen waa la soconnay haddii aad noo timaadeenna annaga waxaad noola timaadeen waa soo dhowaynaynaa adinkaana noo sheegayo kadibna golayaasha halkaan fadhiyo wixii su-aalaah oo ay arrintaasu idinka weydiinayaan oo idinka weydiinayaan ugu dambayntiina guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi oo isna la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xubnaha aqalka sare ay mar walba u taagan yihiin sidii loo dhammayn lahaa wax walbo ay tabanayaan dowlad goboleedyada dalka waxaanu goosannay inaan ogaanno bal maxaa jira ee ay tabashadu tahay ay dowlad goboleedyadu ay tabanayaan oo jira waataan idiin soo dirnay guddi guddigii aanu idiin soo dirnay kuwo lamida ayaanu dowlad goboleed kastaba u dirnay dowlad goboleed kastaba wixii ka soo baxay waa nala way nagu soo celiyeen markii naloo keenay waanu isku dubaridnay laba qaybood bayna aanu kala saarnay qaybi waxay noqotay wax kulligiin dowlad goboleedka oo dhan aada ka midaysantihin guddigii iyo saddexdii wasiir kolkay kulmeen dib bay ula noqdeen yacni ina la soo kordhiyo wasiiradii iyadaoo laga duulayo warbixintii ka timid dowlad goboleedyada laakiin fikirka iyagu uu yahay inaan dawlad goboleedyadoo dhan aan marno aan soo ururinno oo markaa ay noqoto in madaxda dawlad goboleedyada iyo madaxda dawladda dhexe sidii la isugu keeni lahaa ee arrintaa loo dhammaystiri lahaa ayay noqotay inaanu idin nimaado cabdulaahi axmed xusni rediyo warsan magaalada kismaayo wasiirka arrimuhu gudo hirshabeelle ayaa sheegay in dhowaan deegaanada hirshabeelle iyo ku bilaawda doonaha xulowka galo deegaanka bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warkunga ninfafahye wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa waxa uu sheegay in dhowaan deegaanada hirshabeelle ay ka bilaaban doonto sidii loo soo xuli lahaa xildhibaanada golaha deegaanka waxaan ku soconnaa safar insha allahu tacaala aan rajaynayno in aan ummaddan horumarkeeda iyo meesha ay hiigsanaysa ay ku gaari doonto haddii ilaahay ka raalli noqdo waxaan u soconnaa waddankan dagaalka iyo dhibaatada ku jira labaatanka soddonka sannadood in uu ka baxo oo u gudbo nabad iyo ma aragtay sidii beryahan wax laydinkugu sheegaaya iyo maaragtay iyo horumar waxaan rabnaa inaan ka gudubno u malay maayo weligiin cid adinku aad doorateen idinmashaqo idinma qaban weligeed ma u malaynaya inay idiin qabatay qof socda oo meeluu ka yimid aadan ogaynna oo socdaa idiin imaanaayay wuxuu rabou idiin sheegaayey wuxuu rabou samaynaayey adinkuna wax la xisaabtama oo aad ku laheedeen ma jirin annagaan hadda joogna adinkuna ma doorana rabitaankiinna iyo xul adinku aadna soo xushaan kuma imaan waa joognaa maanta waxaan ku dheelayna waana dayaysiin laakiin nama qaban kartiin waxaan u soconnaa in ma aragtay la gaaro dadaad adinku doorateen ood la xisaabtamaysiin oo haddii uu wax idinka khaldaadlida albaabka ka bax waxaan rabnaa haddii ilaahay ka raalli noqdo in aan u gudubno kawnsalki dawladaha hoose oo adinku aad soo dooranaysiin waxa uu sheegay in ay tegi doonaan tuulooyinka hoos yimaada deegaanada maamul goboleedka hirshabeelle si ay ugu qayb noqdaan dadka soo xulaya xildhibaanada golaha deegaanka tuuladii ka soo bilaabane waa in qofka tuulada joogta wax doorto waa in qofka magaalada jooga wax doorto waa in qofka xoolaha ilaashanaya cidda masiirkiisa ka talinaysa inuu asagu doorto meeshaasaan u soconnaa haddii ilaaha yidhaahdo waa hubaa haddii inta hadda meeshaan fadhida maanta ay u istaagto in la gaaraayo laakiin haddaadan intiinaan aadan u istaagina mana la gaaraayo weligeedna saanaa la ahaana midaa laydinsoo diraa madaxuu idinka kubinaa waa tegaa mid kalaa imaanaayo waxuu rabou samaynaa waa buujinayseen maamulkaa loo diidaa waa socanaa iska dabareegaasaan ku jirayna ilaa weligeed eedeedang mahadsanyo wali bahaya bashiir cabdulaahi cusmaan cutubyo ku tirsan booliska soomaaliyeed iyo tababar lahanhiri taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareeye gaasa bashiir cabdi maxamed iyo safar shaqowsa karooye dalka jabuuti tababar uusa hankiiri meeleseeya cutubyo ku tirsan booliska soomaaliyeed tababarkun iyo socdaay muddo sadde bilood ee ciidanka waliba yohayna hana tababarkaasi iyo ka qaadaday dugsiga tababarka booliska dalka jabuuti ee idriis safaarax habane iyadowan iyo bardayaan casharo iyo kumideeyin sugowka amniga baarowka faldambiidyada iyo ka hortagowka rabshado xafladda lahakiiraahay tababarkaasi ayaa weliba ku qayb galay wasiirka arrimaha gudo ee dalka jabuuti wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga soomaaliya taliya taliyaha ciidamada difaac ee dalka jabuuti zakariya sheekh ibraahima taliyaha ciidanka booliska dalka jabuuti cabdulaahi cabdi farax iyo mas-uuliyiin kale taliyaha ciidanka booliska soomaaliya sareygaas bashiir cabdi maxamed yahay kowsina amaan usahanjeedi taliyaha ciidanka booliska ee jabuuti cabdulaahi cabdi faarax iyo taliyaha ciidamada difaaca jabuuti iyo madaxda dalka isagiisowaan uun ku mahad celiyey doorkii walaaltinimada haayi iyo ku qaadadeen hanaqowka tayada ciidanka soomaaliyeed iyo hakabsadowka qarannimadaba waliba sidoo kale is ammaan usanjeediyey taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed ee tababarkaasi yaa ku qaaday dalka jabuuti usawaana kala dardaarami iniyo si xilkaasnime iyo ungudan waajibaadso ee qaran ee ku saaran dalsho iyo dadjoba dowladda jabuuti waliba iyo iyina ahaano iyona door lamilaabaan ee iyoon ka jaraan tababaroobka iyo hedhanaqowka ciidamada soomaaliyeed iyadowaana sidoo kale iyo iyin haano firfircooni iyo ku qaadadahayo xoojiyowka qaranka soomaaliyeed iyo dhismo hay-ado ee dawliga ah adoon hambanal inigaasi iyo etoobiya waliba iyoon la sheegahay in qaraxyo laga qabadi maamulka dowlad deegaanka soomaalida ee dalka etoobiya waliba warbaahintii oon sheegaynaa in ciidamada ammaanka iyo gacanta iyo ka dhigaan qaraxyo la kafadaa iyo in la kaxasuuqa shacabka ka nool magaalada jigjiga qaraxyadan waliba iyo haayana haano iyo ombadanaye miinooyin oo la fadaaya in la ka weerara xarumo khiyaala magaalada jigjiga sidii oo sheegahayaan saraakiisha ciidamada booliska walibana qaraxyadun iyo haayana ahaano geedka laqabooda inagaasi iyo etoobiya madaxda booliska dowlad deegaanka soomaalida maxamed xasan ya sheegay in qaraxyadaasay iyo abaabuleen mas-uuliyiin ku tirsan maamulka madawiine cabdi maxamed cumar ee talada si xoog ee usalon kuturi walibana iyo haayana ahaano gacanta iyo ka hayaan xubno la ka-eeday in iyo ku dambeeyeen qaraxyadaasay walibana haddii la sheegay in iyo maxkamadda iyo la hasaaro doona madawiinaga dowlad deegaanka soomaalida ee dalka etoobiya musdhaf cumar iyo dhowaan shaaci in xubno ku tirsan xubno ku tirsan maamulkii hore iyo qaraxyadaasi iyo abaabuleen sida maamulada somalilan jubbaland iyo puntlandba wiidhuwanshidayaal warkii hamiinimo yaa ka guda jarnaa qaraarka usmaraykanka uus horsheenay golo ammaanka qaramada midoobe iyo laka cambaareeyi lahaay gantaalada xamaasa ee laka tuuro israa'iil ee laka guuldaraysaday qaraarkun waliba ogolaaday ilaa siyeed iyo toddoba dala walibana diiday konto iyo toddoba milis waana sodo iyo sida dal kalena iyo ku aamuseen walibana sidaas iyo kawaayana tiradii lankubahanaaye ee sadameelooda lamaba ninkii helay ergeyga maraykanka qaabilsan qaramada midoobe waliba ayee sheegtay in arrintuun iyo garab istaagi doonaan walibana taariikhda iyo taato iyo diidii horsheenowka ee qalaajyadaasay maadaama ee qaramada midoobe iyo wilisheeba iyo cambaareen tan lamid ah iyo lahankajeedana warkiyaaminima isinku dhugunsaasa raadiyaha warsan dhugunsadayaala haminimaadoontaninkagintiwakan kalamadeen redon kulmaana saas way nabadgelyo